فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa habeennimo axada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol labiiyo afartanka hijriyada qodobada caawa dhuuxa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah qaraxyo maanta ka dhacay gobolka shabeellaha hoose oo siyaabo kala duwan loogu beegsaday ciidamada dowladda federaalka faahfaahin ku aadan qaraxyadaas ayaad dhagaysan doontaan inshaa allah naag baadariyad ah oo jaamacad ka furatay magaalada hargeysa iyo mid ka mida culimmada ku nool magaaladaas oo ka hadlay fasaadka kusii badanaya hargeysa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo munaasabad ka dhacday wilaayada galgaduud ku soo bandhigay muqararka dugsiga dhexe kelimaad laga jeediyey munaasabadda ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan inshaa allah inta uu socdo dhuuxa waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan tixanaha dhuux qur-aanka oo ku dhaqan waa sidee xaaladda waddanka afghanistaan gaar ahaan magaalada kaabul daalibaan bakistan oo soo dhowaysay hogaamiyeyaal iyo rag iyada ka tirsan oo laga soo daayey xabsiga saldhigga bagaram oo ah saldhiggii ugu weynaa ee uu maraykanku ku lahaa afghanistan xukuumadda yemen oo sheegtay in saraakiil sare oo ka tirsan dowladda iiraan lagu dilay gobolka ma'rib qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka qaraxyo maanta ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ayaa siyaabo kala duwan loogu beegsaday ciidamada dowladda federaalka qaraxa koowaad ayaa waxa uu ka dhacay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar ka tirsan dowladda federaalka xere ay ku leeyihiin degmada janaale ayaa lagula beegsaday qaraxa waxaana ku dhintay laba askari halka ay ku dhaawacmeen saddex kale isla gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye waxaa iyana ka dhacay qarax kale oo lala beegsaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka goobisu imaatin ah oo ay ciidamada dowladda federaalka kaga sugnaayeen degmada afgooye ayaa lagula beegsaday qaraxa waxaana ku dhaawacmay saddex askari فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan naag baadariyad ah ayaa jaamacad ka furatay magaalada hargeysa warbixin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax maxamed qaasim hadalhayn badan ayaa ka dhalatay jaamacad ku taalla hargeysa oo lagu faafiyo diinta kiristanka taasoo ay maamulo iyo macalimad ka tahay haweenay baadariyad ah oo lagu magacaabo joy inkasta oo qaar ka mid ah xarumaha waxbarashada ee somalilan ay wax ka dhigaan macalimiin nasaare ah iyo kuwo liwaadka u ololeeya sida anderson cover haddana arrinta jaamacadda barwaaqo ayaa dhowaan lagu baraarugay baadariyadda joy waa haweenay u dhalatay dalka nigeria kana soo shaqaysay arrimaha waxbarashada iyo faafinta kiristanka waxayna sida warbixin lagu sheegay ay ku soo guulaysatay inay tobannaan qof ka saarto diintii ay haysteen waa haweenay u tababaran arrimahan islamarkaana aad u garanaysa sida looga faa'iidaysto dadka duruufaysan ee aanan caqliga iyo garashada diimeed lahayn xogta haweenaydan ayaa waxa ay ka baxsatay kiniisadda hda elevation taas oo sheegtay in gabar wadaad ah oo iyaga ka mid ah ay aaday somalilan islamarkaana ay u duceynayaan hadalkan oo lagu soo daabacay baraha khaaska ah ee ay kiniisaddu ku leedahay internetka ayaa u qornaa sida tan duco ayaan raacinaynaa wadaadda joy oo u tegaysa somalilan howla diimeed siddeed iyo tobanka julaay laba kun iyo koob iyo labaatan hadalkan oo xilligaasi ka hor ay daabacday kiniisadda ayaa waxaa ka falceliyey dadka qaar laakiin aad looma sii wadwadin maadaama aan muuqaalkeeda la arag haweenayda warbixin dhammaystiranna aan laga keenin jaamacadda ay dhigto haddaba baadariyadda oo gudanaysa howlaheeda gaalaysiinta ah ayaa ardayda u xayeysiisa baybalka iyo waxyaabaha khuraafaadka ah waxaana ay inta badan isticmaashaa erayada soo socda Okay, for those of you who don't know, I am a teacher.
waxaan leeyahay inta aan i aqoon waxaan ahay macallimad waxaan idiin hayaa saddex sheeko caawa oo baybalka ku jira So I have three stories tonight um, from the Bible.
jaamacadda barwaaqo oo la furay sannadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa waxaa dhigta haween oo keliya iyadoo ay jiraan shuruudo lagu doorto gabdhaha ardayda ka noqonaya haweenaydan ayaa lagu baraarugay dhowaan xilli ay khudbad ka jeedinaysay xaflad qalinjebin lagu sheegay oo jaamacadda ka dhacaysay waxaana khudbaddeeda ay ku muujisay inay jaamacadda kiniisadda furatay halka markii hore dadka looga dhigayay xarun ay hirgeliyeen aqoon-yahanno soomaaliyeed hadalladeedii waxaa ka mid ahaa Barwaco University is, and the fact that this jaamacadda barwaaqo xaqiiqdii machadkan loogu aasaasay gudaha somalilan waxay ka tarjumaysaa rajo fiican iyo diirad saariddeeda dumarka muhiimadda aan ka leenahay jaamacadda barwaaqo waa mid aad u fudud waana si aan kor ugu qaadno dumarka soomaaliyeed si ay u noqdaan xirfadlayaal bulshadooda u hogaamiya horumarka could drive development in their communities.
muuse biixi oo gobjoog ahaa xafladda ayaa si qiiro leh u sheegay inuu ku faraxsan yahay jaamacadda iyo shaqada ay hayso oo tallaabadii horreysay aynu qaadnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay maanta sidoo kale muuse biixi ayaa difaacay dadka kiristanka ku faafiya somalilan isaga oo sheegay inay ceeb tahay in xasaasiyad laga qaado beedariyaashan bulshadana laga dhigo kuwa daciif ah oo diintooda si sahlan looga saari karayo waxaynu isweydiinaynaa dadka qisaska ka qaba markuu qofka soomaaliga ah ee muslimka ah da uu yahayba uu la kulmo ninka maraykanka ah ama ka ingiriiska ah ama inanta soomaaliga ay la kulanto ka ingiriiska ah ama ka yuhuudiga ah ama ka hindiga ah ee caabudo lo'da inuu baqayna galo dadkeenna in la gaalaynayo teena laynaga saarayo oynu nahay dad daciifa oo markaa maskaxdooda la qaadanayo oo markaa wax lagu shubanayo anigu taa waan ka soo horjeeda dad badan oo isugu jira culimo iyo dhallinyaro ah ayaa ka qayladhaamiyey baadariyadda iyo hadalka taageerada ah ee muuse biixi dhanka kale kiniisadda elevation ah ayaa jimcihii lasoo dhaafay barteeda twitterka ka saartay hadalkii ay ugu duceynaysay joy maadaama falcelin badan ay ka dhalatay iyada oo sheegtay in qoraalkaasi uu si khaldan uga soo baxsaday marka laga yimaado dadka kiristaanka ah ee faafiya diinta nasaarada waxaa kale oo jira kuwa soomaali ah oo ay horay u gaalaysiiyeen oo iyaguna hargeysa iyo burco ka wada shaqooyinkooda oo kale kuwaas oo la soo siiyey dhaqaale badan oo ay ficiladooda guraacan u adeegsadaan dhanka kale sheekh aadan sunne oo ka mid a culimmada ku nool magaalada hargeysa ayaa ka hadlay fasaadka kusii badanaya magaaladaas anigu hebelle iyo hebel lama odhanayo laakiin haddii dalku inaga dhexeeyo oo dadku inaga dhexeeyo oo diintu ay inoo tahay madal ta runta iyo marjac aynu noqonayno oo inaga wada dhab tahay intaba inaynu lexejeclaynayno laakiin waa isla garanlanay hadday taasi rumowdo maxaa dantu ku jirtaa marka haddaad horumarka adiguna bari ugu sahan tagto adna galbeed aad ugu sahan tago mid kalena hawdiyo waqooyi uu qabto dee guulis lama imanayno waana sida hargeysa maanta ka taagan dhallinyarada heellan ee dalkoodu wejiga weji ka dambanay wanaagsan qurux badan inay ku arkaan jecel quluxdaa daba miranayso saambaa saamahaa la daba jiidayaa waa loo boodiyayaa qaarkoodna maanta laba dublaa xadhig loogu looji oo waba lagu xidhay hawl gaaray leeyihiin iyo meesi u gaaroo lagu xidheeray ma jiro dadow maxaad uga hadlaysaa iskuullada ay reer galbeedku soo dirteen iyo dugsiyada gaaladu wax ku rabeeyaan maxaad uga hadlaysaa xarumaha dhaqanka reer galbeed lagu bacraminayo waa bacramin dhaqan galbeed waa bacramin dhaqan gaalo ee xarumo dhaqan loogu magacaabo iyadoo dadka loo foojirigaraynayo laakiin lagu barbacriminayo dhaqamadii gaalada maxaad uga hadlaysaa baa lagu xidhay haddii lagu daawado dee beritoole gunteenna ka wada dhacayna doontuna daqalkaa ka jabayo badda ay hoos mariyo way muusi hadda ogaada meelaha aan sheegayo dugsiyada gaalada qabaasaa ka mid a qaar kaloo magacyo kalalaa ka mid a xarun dhaqan oo nin soomaaliya haystaa ka mid a horta inay guuldarra ku soo hoyatay waxaa ugu filan inay madaxda dalka ugu sarraysa iyo jilub culuskii een, fanka iyo suugaantu ay loo yar maanta u noqdeen intay soo fadhiisteen la yidhaha innagaa loo yar u ah oo waayo waxa masaajid hargeyso ku yaalla iyo waxa madarisad ku yaalla iyo waxa iskuul ku yaalla iyo jaamacadaha waddanku ay dhallinteenu iyo dadkeenu ka soo qalanjibiyaan ma loo yar bay u baahan yahay haddaana tuur lahayn maxaa lagugu doodayaa horta kanaad u doodaysa haddaanu tuur iyo hays iyo qallooc lahayn waxaanaad ka ilaalinaysaa waa maxay laakiin wixii u dooday oo dhan waxa aan ku leehay hal tuuri hadday ku taallay laba iyo toban tuurood baa u samayseen way ka sii dartay ka daroo dibi dhacday haddaanu ilcawaran wax ku eegayna labadiba waa noo dilaaciseen labadiba waanu kala qaadnay marka si fiican baanu kala haynaa xarun dhaqan iyo gaala waxay keentay gaala waxay ka shaqaysaa wuxuu xa- ceeb waxa ugu filan dhaqamada shisheeyaan meesha keenayaayo isdhexgalka dhaqamadaan samaynayaa buu leeyahy dhaqan shisheeya waa maxay marka waa qawanaan iyo faaxisho soo maaha gaala maxay ka sheekaysaa arrimaha jinsiga waxay ka sheekaysaa gudaha gudaha waxaa la idhaha gudaha cawradu bay ka sheekaysaa gudaha cawrada iyo caadadiisa gudaha cawrada iyo gudniinka gudaha cawrada iyo gogosha gudaha cawrada iyo rag rag u hungurooda gudaha cawrada iyo gabarh gabadho hungurood carqayaa kala la kaalay waxaad ka sheekaysaa waa waxaa qalaa waxay leeyihiin ninkani nin buu u hunguroonayaa waaye qoys ha laga dhigo gabadhani gabadh bay u hunguroonaysaa qoys ha laga dhigo dhaqamaday reer galbeedku hayaan waa kaa markaa markaasaad hargeysa ku bacraminaysa ka difaacayow dee kaalay ka dahir adigu waxaasay meesha ku wadaahay waxaa waxaan ahaynba wadeen waad sii keentay ee waxay doontay kaga qasheersan buugaagtay doonaan keeneen ee ku saabsane kale kicin gudo gabadheed iyo caado gabadheed anagu hargeysa kuma hayne dalkayaga iyo diintada iyo dadkayagu inay baaqi noqdaan janno iyo naar baa la kala xoogsanayaa ninow laakiin waxaan la yaabay jilbu culista fanka iyo suugaanta raggii tegey inay raadkoodii raacayaan baan moodaya rag raggaan u hanweyn aan saaxiib nahay baan weliba la hadlaya inaan magac dhabana ma qaba raggii tegey fankan iyo suugaanta soo maray ilaahay xaqa dariiqa garansiiyey ee qabriga markii aanu ku duugaynay goobjoog nala ahaayeen kana dul hadleen annaguna aanu ka dul hadalleen waxaa kow ka ah sooraan cabdilaahi ibnihi sooraan baa kow ka ah raggii saaxiibadiisa ahaa ayaa maanta le dhowr soonaan iyo dhaqan baanu dunida ku joognay xarunta dhaqanka ayaana laga ceebaynin waxaan leenahay haddaad dhowr soonaan iyo dhaqan lahaydeen oo dhaqan soomaaliyeed aad taqaaneen ood ilaashan jirteen xaruntaad dharka u gelinaysaa dhaqankii soomaaliyeed ma aha taa waa laydinka diiday ma laydinka siisan guurti baa soo booqatay oo guurtida waxeedu waciyi waa ka bariyey cid waliba ka hadashay imanka guurtina waxaanu leenahay ninka soo socda u joog waxaad soo sidana celi timirtii horeba dablowa waxaana maanta hargeysa ku rumoobaya ninkii yidhi muxuu yidhi markaasi musaaye niyow labada giniya iskiin jeeb isugu geeyey walee laba gacmood joog kaama qura sheeg waa loo digay waa loo digay waa duul la doolayahay raggii hore waxay idhahdeen abwaaniinta ahaa iyadoo ka hadlaya dadkan markaa dee xambuska dabka lagu shido dabka lagama kala xaydho weyn dawgalkeed gala qaar badan baa maanta dhegta u rixinaya dhallinyare waayeenba laakiin waxaan u malaynayaa samankii mufaasalada la kala soocmayey inaynu maray samankii la kala soocmayey inay maanta taagan tahay baan u malaynayaayoo xarumo dhaqan iyo dugsiyada kiristaaniga ah ee kiniisadu ka dambayso anigu maan soo dhigdhigin naagta sheekhadda lagu magacaabay carruurteena iyo hablaheenna rabaynaysa tuwadaradeeda iyo meelahan ay markaa dadka dhallinyarada ilbixi ay soo dhigdhigayaan waa ta kiristaankii kiniisada faafinaysa anigu maan soo dhigdhigin ka anigu keenkeenay maya hadday intaasi iyadu isku bahda ah daya dhici waaye laangu haystaa baa layidhi xarunta dhaqanka iyo dugsiyada kiristaaniga hadday reer galbaad gacanta haystaan oy dhaqaalo ku bixiyeen danane ka leeyihiin oo iyaga iyo inta markaa ay raalli ka noqotay isku shushubtaan oo isku tashadaan in daneeyayaal baan noqoteen annaguna daneeyayaasha haddaan ummadii nahay islaamka daneeyayaasha dalka iyo diinta iyo dadkana gaar bay isugu tashanay ogaada marka aniguna aan ku darsada maanta halkan kelmadii nafsi gaaxday ma baaqdo geeridaan la huraynin dulmi goor walba jooga xaqii oo garab waayay godobaan la iloobina ana goor walba taagan biciidkii gooni daaqa noqday geeriyaad ku harraadiyo waratoy gacalkayga naxdi waa kala geyne guryaha waa la isla degaa oo dahaw kala goyne afqaan afqaan waa dad islaam ah gaala raaca gumoobiyo naata way gilgileeno maraykankaa buu ka guuray isticmaalka gaboobay guuldarray waa ahaatay geeska aynu ku noolay soomaali waa isku geede gaashaanka adkeeya oo midigtuun isla gaadhaan webi dhiigu guduudiyo webi dhiigu guduudiyo maqal oo qablan weeran bahardaar gudaheed iyo goondar waa la godoonshay wallo oo gubanaysa xabashi gooha ma daayo gaasaskii la gamuudiyo gam hadday iska siisay geliilyaa iga duushoo galabtaan gamaya hogaamuun iyo saanan gellimaad iyo weerar kaarayaasha gurguurtiya gantaaliin laygu garaacay gadaal bay u gurteen oo adiis baa gurmad weyday libintayda gadaanka goobkayaygu timaadiyo guusha aan jarinayo guullahan ka sugaayo geeraarku waa mahadiye soomaalaa ii garwaaqso gumaystaa isqurqooyey gondihiisa isheeray goodir fallaadhi ku taaliyo geni ooma la moodo garaadlaawo ismooday guul inuu dhalinayo hadduu gaas iyo ciidan guuto xooggan u geeyo isagunbaa iska luubaye ma abaal loo galayba doqon baan garanayna imisaa gambeelliya waarso guluf laygu ekeeyey gabanadayda la laayey gunyadayda la boobay doomaalaay gorof caydhiyo guuldarra aynu la guurnay gabrayaasha islaayay haybta waa isku daale damuu guudka madow maxaa kaaga bidhiisha waa dugaagaa isdigaya haddii aad karagoyso hadima ay kugu gaadho gefku sow adi maaha gefku sow adi maaha gacantii iski gowrac gacankiisa gumeeye tigreelgii la gumaadiyo amxaar geeridu hayso midkoodii aad garab siisiyo gurmad aad fidinayso gob haddaad isku mooday giyi aanad lahayn geeriyi kugu timaado godka aakhira naatiyo goblan sow mudan maysid waxaad awu gudboone midkoodii iskalaalaa galabtuu guusha hareero billad guud kala saariyo gallad wixii aad ka heshid gobolkeeda ka maala gurigayga ha keenin nin abeese gardaajow abriskaa guradaadiyo gurigaaga godaystay magay kuu geli maaye qudcur kuu gudayaayoo gogashuu kuugu yimaadiyo sunta wuu galayaaye galaayuuska iyo qayro gacalow iga go iyo gacalow iga go iyo gargaar iyo fidigaa gordhow soo iman mayso adaa gorgorkiiyo haaddaa gungumaa iscunsiiyee xigaal gurmad soo kicinaaya iyo galowshiyaha eegi gaarideenna haweenkiiyo mudantii gabdhahaay gashaanti garaysliyo dhaqan gaalaha doonin xijaabkaa gibilku ah xishmaddaa kugu gaadhan mid gasiin kugu dooniyo gabraartaa iska eeg ummadiyay god madow gacantaada ka dhowro اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين ذل الشرك والمشركين دبر أعداءك أعداء الدين شتت شملهم فرق جمعهم خرب ديارهم واجعل بحثهم بينهم يا رب العالمين بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan waxaa soo jeedinaya sheekh faarax cali خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد حلقتنا روح قرآن كوكو دقا waxay ku saabsanaa doontaa tafsiirka aayadan yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid allah markuu ka soo hadlay aalihada kayrkii la caabudayo inaanay waxba hanan oo alla uu yidhi waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qidmiir waxa aad alla kasoo ka caabudaysaan ma milkiyaan qidmiir macnaha wax yar oo lafta timireeda waxa xuubka saaran ma milkiyaan markuu yidhi haddana uu sii faahfaahiyey bal haddaa iska badaaya in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum markuu tilmaamay cadamu lmilkiya inayna waxba milkiyin haddana wuxuu tilmaamay inaanay waxba maqlaynin xataa haddii la baryo hadday maqlaanna aanay ajiibaynin bal taa cagsigeedana ay qiyaamadana ay ku noqonayaan ay ku gaaloobayaan shirkiga lagu sameeyey iyo ilaahay dadka wuxuu tusiyey dariiqa saxda ah iyo cidda cibaadada mudan inuu yahay allah subxaanahu wa tacaala allaha qaniga ah ee cid walba u baahan tahay oo cid walba ka kaaftooma isagu kaasuu alla wuxuu uri yaa ayuha annaasu marka meesha lala aadayo cibaadada jihada saxda ah ayaa alleh uu u bayaaminaya markuu ka soo xiray ama ka soo diiday meelaha lala aadayo alcibaadaad meesha la aadayaan dadku oo khaldan min duuni illaahi wuxuu raba ha noqdee allah wuxu uri yaa ayuha annaasu dadow saa u dhan tihiin antum alfuqaraa'u ila allah kuwa ilaahay u baahan baad tihiin wallaahu huwa alghaniyu alxamiid allahna waa midka deeqtoon ee weliba la mahadiyo marka antum almuxtaajuuna ilayhi fii jamiici axwaalikum wey antum alfuqaraau ila allah macnaha dhammaan tihiin waxaad u baahan tihiin allah weliba fii jamiici axwaalikum axwaashiinoo dhan baadna allah ugu baahan tihiin subxaanahu wa tacaala oo qof kasta qofka qof daciif ha noqdo qof qawi ha noqdo qof maal haysta ha noqdo qof faqiira ha noqdo baahan waxba haysanin cid allah ka deeqtoomaysaa ma jirto oo cid aan ilaahay u baahnayn kamid maahan makhluuqaadkaas ilaahay ee faraha badanne wallahu huwa marka alfaqru laazimun liannaas walaa yanfaku canhu sideedaba faqrigu marka wuxuu laasimaa bani aadamka amaba dadka marna kama foqayaba waaba daatadooda daata ahaan buu ugu dhegan yahay sida ilaahayba hinuhu hina daati uu yahay subxaanah wa tacaala uu ku tilmaaman yahay marna aanu ka foqaynin dadki baa la idlaaqay hadda oo la sheegay makhluuqaad kale lama sheegin marka dadka haddii la sheegay inta kalena dee waa kasii lidataa waa kasii baahi badan tahay dadka iyagaaba caqli ilaahay uu siiyey oo cilmi siiyey oo tasarufaad waxbayba dhaqdhaqaaq bay samaynayaane makhluuqaadka kale daciifka amaba aan caqliga lahayn waxba isagu aan kasbo karin iyagu way kasii xag jiraan oo faqriga iyaguna waa ku tilmaaman yihiin laakiin bani aadamka way cidda dariiqa la rabo inay maraan ka leexatay waa bani aadamkii makhluuqaadkaasu waddadii ilaahay ku abuuray bay ku taagan yihiin inay alla u baahan yihiin bay ayagu ay muujinayaan marna kama weecanayaan cidda marka ka warwareegi oo wax kharibaysa waa bani aadamkii sidaasa marka iga lagu halqabsaday mufasiriinta marka tafaasiirtoodan waxay ka taabanno imaam ibnulqayim raximahullah waxa uu yidhi cinda tafsiirihi lihadi alaaya wuxuu yidhi wاlmaqsudu anahu subxaanaه watacaala akhbara can xaqiiqaةi اlcibaad wadawaatihim biأnaha faqiiraة ilayhi subxaanah kama akhbara can datihi اlmuqadasa waxaqiiqatihi anahu ghaniy xamiid waana in sha allah dhamaystiri doonaa inta ka dhiman وصلى الله على نبينا محمد وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaana soo jeedinaya salmaan axmed هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka haddii aynu ka hormarno wadanka afghanistan xaaladda wadanka afghanistan ayaa degan waxaana wadanka gebi ahaan ee maamulaya imaarada islaamiga afghanistan magaalada kabul ee xarunta wadankaasi oo ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan imaarada islaamiga afghanistanna ee xaaladeeda waa ay degan tahay marka laga reebo nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul halkaas oo uu ka soconayo barakac ballaaran oo ay sameynayaan ee muwaadiniinta reer galbeedka ee wadankaasi ku sugnaa labaatankii sane ee lasoo dhaafay iyo sidoo kale ee tarjumaanadii iyo jawaasiistii la shaqaynayey ee isbahaysiga uu maraykanku hogaaminayey ee wadankaasi ee ku duulay xaaladda garoonka waa mid ka xasan saacadihii lasoo dhaafay waxaa lagu soo waramayaa inay rasaas ka dhacday kuwaasoo ay ridayaan ciidamada maraykanka ee halkaasi ee ku sugan islamarkaana ay ku kala eriyayaan dadka doonaya inay isaga baxaan wadanka afghanistan kadib markii xukuumaddii halkaasi ka talinaysay iyo shisheeyihii ku sugnaaba ay wadanka isaga baxeen maamulkii islaamiga imaarada islaamiga afghanistanna uu magaalada kabul soo galay saraakiil ka tirsan reer galbeedka oo warbaahinta la hadlay waxay xaqiijiyeen in ololaha ay dadka kusoo daadguraynayaan ay weli soconayaan islamarkaana ay ku guuleysteen in kumanaan kun oo ruux oo isugu jira dad u dhashay wadamada reer galbeedka iyo dad afghaniyiin ah oo la shaqaynayay ee isbahaysiga nato ay soo daadgureeyeen welina ay sii soconayaan daadguraynta dadkan laga soo daadguraynayo magaalada kabul ilaa iyo soddon iyo kowda agost ee bishan sideedaad ee hadda socota ayaa la filayaa inay daadguraynta socoto xilligaas oo la filayo in ciidamada maraykanka ee hadda garoonka diyaaradaha jooga ay gebi ahaanba wadanka afghanistan ee isaga baxaan waxaana dhanka kale ee soconaya in mas-uuliyiinta imaarada islaamiga afghanistan ay kulamo la yeelanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada ee kulamadaas oo dadka lagu xasilinayo islamarkaana loo sheegayo inaanay ishortaagin maamulka islaamiga ah hadafka ee imaarada islaamiga afghanistan higsanaysana uu yahay in wadanka lagu soo dabaalo maamul shareecada islaamka ee dadka ku xukuma warbaahinta reer galbeedka iyo madaxdoodana jabkii qaraara ay ku gaareen wadanka afghanistan waa ay qirteen waxayna ku waramayaan in dalka afghanistan uu xaqiiq taariikhi ah leeyahay taasoo ah inuu yahay qubuuraha soo duuliyaasha sidaas darteedna aanay marnaba dhici karin in awood lagu maquuniyo reer afghanistan mas-uul ka tirsan dowladda ruushka oo warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa isagana hadal midkaas lamida sheegay maadaama dowladiisa in ka badan soddon sano ka hor ay kusoo jabtay wadanka afghanistan wuxuuna sheegay in hadda wixii ka dambeeya aanay suuragal ahayn in awood military lagu wajaho imaarada islaamiga afghanistan ciddii imaarada islaamiga afghanistan awood kala hortagtana ay ku xukman tahay sida uu hadalka u dhigay in ugu dambeyn uu kusoo jabo dagaalkaasi marka si guud xaalada wadanka afghanistan waa ay degan tahay waxaana maamul islaamiga ah uu maamulaya wadanka oo idil mulla barader madaxa maktabka siyaasadda imaarada islaamiga afghanistan iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan imaarada ayaana ku sugan magaalo madaxda kabul ee caasimada wadanka afghanistan dhanka kale xarakada islaamiga ee taalibaan bakistan ayaa muuqaal ay baahisay waxay kusoo bandhigtay iyadoo soo dhoweyneysa saraakiil iyo xubno ka tirsan jamaacada taalibaan bakistan kuwaas oo ku xirnaa saldhigga bagram oo ahaa saldhiggii ugu weynaa oo maraykanku ku lahaa wadanka afghanistan mas-uuliyiintan iyo raggan ka tirsan xarakada taalibaan bakistan ayaa waxay xoriyadooda heleen markii maraykanku halkaas isaga baxay imaarada islaamiga afghanistan ay saldhigga la wareegtay waxaana raggan lagu soo dhoweeyey deegaano ka tirsan wadanka bakistan halkaasoo ay kusoo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada taalibaan bakistan waxay sheegeen oo ay u mahad celiyeen imaarada islaamiga afghanistan oo allah casa wajalla kadib sabab u ahayd inay xoriyadooda helaan muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo soo dhoweynta raggan hogaamiyaasha iyo ciidanka isugu jira ee xarakada taalibaan bakistan ka tirsan ayaana waxaa baahiyey mu'asasada warbaahineed ee cumar oo ku hadasha afka ee xarakada taalibaan ee bakistan इधर निकले काबी शान से झपटे थे जो बेबाल पर निकले सितारे शाम के कोने शफक में डूब
intii imaarada islaamiga afghanistan isku fidinaysay wadanka waxay xabsiyada xukuumadda kabul ka xoreysay tobanaan kun oo ruux oo isugu jira mujaahidiin iyo dad shacab ah waxaana xabsigii ugu weynaa mar qura dad laga xoreeyo uu ku yaalay magaalada kabul gaar ahaan deegaan lagu magacaabo bulsharki waxaana halkaas laga sii daayey shan kun oo maxbuus oo u badnaa saraakiil sarsare oo ka tirsan imaarada islaamiga afghanistan iyo ciidamo mujaahidiina marka mid ka mid a miraha ka dhashay fatxiga weyn ee ka dhacay wadanka afghanistan ayaa waxaa ka mid ahaa in xoriyadooda ay heleen tobanaan kun oo ruux oo muslimiin ah kuwaasoo isugu jiray dad shacab ah iyo weliba rag mujaahidiin ah ugu dambeyntii wararka ka imaanaya wadanka yemen waxay ku waramayaan in duqeyn diyaaradaha taxaalufka carbeed ay ka fuliyeen gobolka ma'rib lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda iiraan war ka soo baxay xukuumadda uu hogaamiyo cabdirabi haadi mansuur ayaa lagu sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda iiraan islamarkaana iska dhigayay inay yemeniyiin yihiin qeybna ka ahaa duulaanka ay xuutiyiintu kusoo qaadeen qeybo ka mid a gobolka ma'rib lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolkaas qaar ka mid ah saraakiisha ay xukuumadda yemen sheegtay in la dilay waxay isugu jiraan siday hadalka u dhigtay iiraaniyiin iyo rag yemeniyiin ah oo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dhanka xuutiyiintana weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay wararkii ugu dambeeyey caalamka halkaas ayaan ku soo afmiraynaa
حياة تعج مع الميت والكون كم عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa munaasabad ka dhacday wilaayada galgaduud kusoo bandhigay muqararka dugsiga dhexe munaasabadan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo bandhigayay muqararka dugsiga dhexe ayaa waxay ka dhacday magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo waxgarad macalimiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa kasoo qaybgalay munaasabadan iyagoona goobta ka jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn mas-uul ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in diyaarinta muqararkan ay qaadatay waqti dheer islamarkaana uu yahay mid tayadiisu sarrayso
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت أكدب فجزاكم الله خير wbaaraka allaahu fiikum martida sharafta leh ee ka soo qayb gashay towsiicinta muqararka dugsiyada dhexe waan ugu mahad celinaynaa annagoo ah maktabu tarbiya wa tacliim lixarakati shabaabi mujaahidiin intaa ka gadaal walaalayaal si aa og tihiin cadowga insaanka ama cadowga uu leeyahay dadka waa laba qaybood cadow muuqda iyo mid qarsoon cadowga muuqda waa gaalada nagu soo duushay dhulkayna qabsatay dagaalku naga dhaxeeyo rabaan inayna gaalaysiiyaan ummaddayna gaalaysiiyaan oo aan ka diidnay oon la dagaalnamayno cadowga qarsoon waa jahliga iyo shaytaanka jahligu lama arko qofku uu cudurka jahliga uu ku dhacana ka barbaari waaya asagoo nool ayuu dhintaa ninka jahligu u haleelo maxaa la yidhaahdaa asagoo nool ayuu qofka dhimanayaa qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun waatan hadda culimmada ay akhrinayeen jasaahum allahu khayr ilaahay su'aal buuna weydiinayaa wuxuuna leeyahay kuwa wax yaqaan iyo kuwa aan wax aqoonin mise ma yihiin jawaabtu waa ma sinna jahligu waa kii quraysh dhaxalsiiyey in owlaaddooda ayagoo nool qaar ka mid ah ay aasaan duugaan uwadkaagii kuu adeegaya aabbow ku leh gabdhaha weliba naxariis gaar ah ayay waalidka u leeyihiin asagoo og naxariista gabdhaha ay leeyihiin soo barbaariyey ayaa jahligu wuxuu dhaxalsiiyey uwadkooda ayagoo nool inay aasaan oo aabbow aabbow aabbow leh waida almaw'uudatu su'ilat jahliga marka dhibaatadaasuu leeyahy sidaa daraaddeed xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaa xil uu ka saaran yahay la dagaalanka cadowga jahliga ee qarsoon iyo shaydaanka waswaasiya insaanka sidaa daraaddeed ayay hadda ka hor waxay soo saareen maktabu tarbiya wa tacliim asagoo xarakada wakiilka ah dugsiga hoose muqararkiisii ayuu soo saaray waana towsiyeeyey sidaad aragteenba maantana waxaan wadnaa muqararkii dugsiga dhexe laga bilaabo fasalka toddobaad sideedaad sagaalaad ee dhexe ayaan wadnaa markii la soo saaray kadib waxaa loo carbiyey macallimiintii dhigi lahayd maantana waa la qaybinayaa haddii marka muqararkan sida loogu talagalay macallimiintii loo terbiyeeyey hadduu helo kormeerkii loo baahnaa dugsiyada in la dhigayo in kale meesha heerka waxbarashada ay marayso kormeer ayuu maktabka ku samayn doonaa haddii sidaasi ay dhacdo ardayga soo baxaya waxaan rabnaa inuu noqdo arday caqiidadiisu saliim tahay fakirkiisu saliim yahay anfaca dadkiisa diinkiisa iyo dalkiisaba anfac ayaan rajaynaynaa biidni illaahi tacaala waxaan rabnaa marka muqararaadka la qaybinaayo maanta walaayada galguduud oo hadda fadhida oo aan ku wareejin doonno muqararka si ayadan u sii gaarsiiso madarasooyinka ka jira gobolka ayaan waxaan rabnaa in wax ka mid ah in aan idiin tusinno muqararkaasi waa muqarar tafsiir ah lagu tafsiirinaayo qur'aanka kariimka ah ardaygii dugsiga hoose wuxuu ku soo qaatay qur'aankii oo la xifdinaayo tajwiidkiisii ayuu ku soo qaaday maantana waa asagoo tafsiir ah oo waxaa loo baahan yahay dugsiga dhexe uu soo gaarayey in qur'aanka tafsiirkiisa iyo macnihiisa inuu fahmo waxaan ugu gudbayaa tafsiirka muqararkaas waa muqarar tawxiid ah halka ummadda laga soo galay shaydaankunu ka soo galay ee gaalada waa tawxiid muqararkaasi waa muqarar xadiid ah waxaa ku qoran sunnadii rasuulka sal allahu calayh wasalam ayaa ku qoran muqararkaasi waa muqarar alfiqhu waa fiqhigii waay waxaan rabnaa culammada fuqahaa inay noo soo baxaan oo yaqaano diinkooda siday ugu dhaqmi lahaayeen waa meeqa muqarar meeqa kitaab afar kitaab ayaan sheegay tafsiir iyo tawxiid iyo xadiid iyo fiqiyaan sheegay kitaabkaas muqararkaas waa qawaacid alluqa alcarabiya si uu ardaygu u fahmo qawaaciddii marfuuc mansuub majruur inuu kala fahmo waxaa ku xiga nusuus oo ashcaartii carabta ah luqada lagu fahmaayo ashcaartii halkaa ku jirtay iyo khutubkii dadkii saalixiinta ah ay jeediyeen waa ishaaraya keliya waa nusuus waa muطaalaco kitaabka muqararkan ardayga wuxuu ka baran doonaa suwar min xayaati saxaaba ayuu ka baran doonaa asagoo muطaalaca ayaa haddana suwar min xayaati saxaaba intaasi kadib mid ka mida macallimiinta wilaayada galgaduud oo munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey muqararka dugsiga dhexe waxa uuna sheegay inay gaadhsiin doonaan qaybaha kale ee bulshada الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أكدب إن شاء الله تعالى أولا وحنم هاد علينا إياه الله سبحانه وتعالى نسوي جاديي نقدق حدنا muslimiin intaa markaan ka soo laabto oo aan mahaddaasi intaasaan ka soo laabto annaga bahdeenna la yidhaahdo atarbiya watacliima macallimiinta ee halkaan isugu yimid gobolkan wilaayada galguduud gaar ahaan degmadiisan hadda ceelbuure aan maanta taagannahay walaalayaal aad iyo aad baan idinkugu mahad celinaynaa maktabada tarbiya watacliim soo dhowaadaan idin leenahay qiimaha iyo sharafad agteeda ka leedihiin islaamka iyo ummaddana waxaan gaarsiin doonaa insha allahu tacaala qiimaha iyo sharafta iyo kitaabada iyo khayrka aad ummadda u keenteen insha allahu tacaala intaan kusoo gaabinaya سأبقى فخورا بإسلامي
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeyraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
السامي